bismi illahi raxmaan raxiim maalmahan waxaa warbaahinta iyo gaar ahaan warbaahinta dowladda lagu celcelinayaa hadday tahay idaacadda iyo hadday tahay t v-ga qarankaba war been abuura oo aan jirin oo dowladdu ay si indhala-aana ay ummadda ugu gudbinayso iyadoo weliba gobollada dalka dad ka soo abaabulaysa usoo sheegaysa been aan raad iyo saltoona lahayn ayagoo ku cambaareynaya hawsha qaran ee ay wadaan xisbiyada mucaaridku ee ah inay qabtaan dood qaran oo ummaddu ay ka soo wada qayb gasho ciddii fakar ka dhiibanaysaba u furan ayagoo u dhigaya in la qabanayo shir qaran shir beeleed balaaya aanaan anagu garanayn oo cidda wadato aanaan garanayn oo malaa ay xukuumaddu wadato ay rabto in eeddaa ay dusha ka saarto labada xisbi mucaarid oo aan waxaa ku jirin diyaarna oo inay doorasho galaan waxaanu aada iyo aada uga xunnahay ininka maamuuska saddexaadka ah dalka oo ah guddoomiyaha golaha wakiilada ana guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro habeen walba dhaleecayn t v-gii qaranka ee ummaddu ay wada lahayd iyo waxaanu odhan iyo waxaanu sheegin iyo idaacaddii laga sheegin oo xukuumaddii ay ka sheegayso aada iyo aad baan uga xunnahay in t v-gii qaranka iyo idaacaddii qaranka madaxdii qaranka ee maamuuska qaran lahayd qaar ka mida lagu caayo aada iyo aad baan uga xunnahay iyadoo been abuur la samaynayo waxaananu leenahay xukuumaddu arrintaasi waynay si degdega tallaabo uga qaadaa oo ay joojisaa aflagaadada iyo waxa aanu geyin ee guddoomiyaha golaha wakiilada laga sii deynayo maalin wadani iyo cid waxay diyaar u yihiin doorasho xilligeedii dhacda oo aan dib loo dhigin oo wakhtigeedii ku dhacda oo diiwaangelin leh guddoomiyaha golaha wakiiladu waa ninkii diiday ragga maanta ku ataatacaya le maalin kasta ku hadlaaya afka ah shirbeeleed baa la qabanaya iyo shirqarameed baa la qabanaya warinkii diiday ee ka hor yimid buu ahaa isagoo faysal cali waraabo raggii u cid asaasay ee doorashooyinka markii la diiday in la galay shirbeeleedka lagu dhawaaqay raggii yiri doorashooyin baa la gelayaabuu kowka ahaa xisbigii ugu horreeyeen hayn xisbiga xukuumadda ee bilaabayna wuxuu ahaa u cid in lagu tuumaanaa waa xaaraan isagoo maanta weliba sharci dejintii jooga in loo aaneeya iyo nin meel la ka soo galo oo geeyana maaha waxaananu leenahay waa waa dembi qaran oo laga gelaayo dadkii maamuuska qaranka ku lahaa halalaga daayo taas waa mid takreeb ka hadlayna waxa weeya shirkan shirkan waxaa ka guddoomiyaa maxamed fadal oo na garab fadhiya dhawa xubin baan ka ahay waxaa la taliya sharci ka ah xubinna kaa reyte xasan xuseen waa ka mid wadani baan ugu jirnaa annagu waxaan wadnaa waxa weeyaan number one maxaa qarankan ka dhiman ee loo baahan yahay in la sameeyo si qarankanu horumar usii gaadho maaha in dib loo celiyo hadday yagu rabaan shir dee yagay u taallaa ninka shir kala doonayaa annaguse waxaan doonaynaa maanta qarankeena somalilan maxaa ka dhiman ee hor yaalla waxaa ka dhiman diiwaangelintii iyo saddex iyo toban milyan oo hore inta laynagu caawiyeen dawasi tagnay haddana wax walaa soo baxda waa ogeydeen oo ummadda saf la geliyey oo intaasoo dhibaatay ay dhacday oo haddana maanta aan jirin dibna aynu dawarsi tagnay adduunyadina maanta inoo ogolaatay inuu diiwaangelin damba samayno waxaanu leenahay ummaddu ha ka doodo si ay u hesho diiwaangelin saxa oo xilligii doorashada loo baahnaayo la galo ka hor dhammaata oo socota jiil ilaa jiil ee aan afar cisho afartii sanaba bari aan la dawarsi tagin taanu doonana wataa sidee loo helayaa waddada loo marayo waxaanu doonaynaa ummadda wixii aqoonyahana waxay inay ka taliyaan dabeetana wixii ribood ee la qoro cidda loo gudbinayo fulinayaa waa xukuumadda ee laga rabaa inay fuliso oo tala soo jeedin la soo jeedinayo wixii ummadda ay u aragto dan golaha guurtiga xukuumadda ahayd inay sharci u samayso laakiin nasiib darro xukuumaddii waxay ka doorbiday in kolba muddaday doonto loo kordhiyo oo aanay golaha taaban ilaa eighty eight ilaa maanta sharci lagu soo galo iyo sharci lagaga baxa male doodda aanu qabanayno madaxweynaha maanta qaranka haysta axmed maxamed maxamuud siraayo isagoo guddoomiyaha xisbiga kulmiyaha halkan obaamaa lagu qabtay shirkan waxaa ka guddoomiyaha maxamed fadal waxaa wada qabtay ucid iyiyo kulmiye waxay ahayd five six eight two thousand six wandhay buu socday shanteedii baa la bilaabay lixdeedii buu dhammaaday bishii sideedaad two thousand six obamana lagu qabtay kii unbaanu qabanayna ku ka duwan oonu qabanayna ma jiro waana ku go-aamadiisa ay ka mid ahayd in doodaha qaranku leeyahay lasii wado mar walba la ambaqaado wixii loo baahan yahay la keeno go-aamadii uu xilligaa siraayi ka guddoomiyaha baan horta wadnaa waxusuma wado wixii shalay ummadani ay wadayna maanta markay kursiga fuuleen kulmiya waanu joojinaynaa cidna ka yeelimen cid baanu ku ceebeynaynaa cid baanu ku dhaliilaynaa cidna ka yeeli mayno waxaan sharcigaa ummaddu ay dhigatay aan ahayn oonu ku ilaalinayno xukuumadda dastuurkeenna iyo qawaaniinta hoos timaada wax ka duwan ina yaroo waraaqu madaxweynuhu qoru yidhi wasiir baa tahay ka yeeli mayno inuu wuxuu doono ku hadlo tifiga qaranka madaxda qaranka ka aflagaadiyana ka yeeli mayno inay wixii dalkan iyo dadkan dan u ah ee ummaddana ay wadee sharcigeega iyo nidaamkeega aan ka hor imanayn ay ka hor yimaadaanna ka yeeli mayno shirkaasina wuu qabsoomayaa waananu qabanaynaa cid waloo reer somalilan dibad iyo gudubana waxaanu leenahay walaalayaal wixii dalkeena ka dhiman ee ra'ayaa haysaan waa soo gudbin kartaan waa iman kartaan welcome cid alla cidaanu ka uga amar qaadanaynana ma jirto beenayaan laysku sheegin dalka sharci baa lagu xukumaa wax sharci ka duwan oo cidna cid ku xukumi kartaa ma yaallo waxaanu nahay ummad nidaam samaysatay nidaamkuna inay dowladday dan u tahay inay ilaaliso ummadday dan u tahay in nidaamkeega ilaaliso annaguna waxaanu xisbiyada u nahay inaanu dowladda ku ilaalino nidaamka inay dadka ku tacdiin waxa weeye saxaafaddu waa rukunada dalkanu ku dhisan yahay waxaa waajib ku ah xukuumaddu inay ilaaliso nabadgelyadooda iyo goobahoogaba dowladdaa ka mas-uula xukuumaddaa ka mas-uula ilaalinta saxafiyiinta iyo goobahoogaba nabadgelyadoodii wuxuu halkay ka ilaalin lahayd waxaa dhacday in jaraa'idka qaar daqiiqad lagu xukumo lagu xidho waxaa dhacday in ciidan intuu galo loola tago qori sida hubaal oo kale oo aan ilaa maantana aan maxkamad la keenin xildhibaanadu xasaanad bay leeyihin qabiille oo kale xildhibaan qabiille suuqa dhexdiisa lagu tuugtay wax allo wax laga qabtay iyo maxkamad ilaa maanta la keenay midna ma jiro marka soo qaadano maxamedkaahin maxamedkaahin oo kale waxa weeyaan waa nin halgamaaya dalkan xuquuq badan ku leh muddo dheer dalkan tacab badan ku lahaa hadday slm tahay iyo haddii ay tahay dhismaha qarankanba in maanta ayo suuqa laydhaa waa lagu tooganayaa raggii arrintaa sameeyana ilaa maanta aan la qaban waa nasiib darro aad iyo aad baan u cambaareynaynaa aad iyo aad baan uga xunnahay waa midgo aanu geeyin reer somalilandna aanay geeyin waxaan habeen dhowta daawanayay t v-ga madaxa bannaan ee kabilka laydhaa oo inay yidhi war saxaafadeed baan qabanayaa oo qolooyin wareysanayay askartii meesha joogtay ay dhiig ka daadiyeen waxaan mayaa shacabku inuu wada dhegeystay wejigiisoo wada dhiigayo duuban waraaso ah waa nasiib darro ilaa maanta wax maxkamadoo la keena ma jiro wasiirada madaxweynuhu waraanimada yararee wasiirada ee madaxweynuhu ka dhigay wasiirada haddii laydhaa xabad dhaliilaa laga sheegay wasaaraddaada aroortaasaa maxkamad la keena markaasaa saxaafaddii la xidhaa markaasaa inankii la xidhaa markaasaa la garaaxa dilalkii dalka ka dhacayena maalin walba saasaa loo daawanaya xataa kii maxamed kahin baan ilaa imika ana soo qaban cid kale iska daayo waa nasiib darro marka waxaan u arkaynaa fawdad inay dowladdu wado taasina inay keenayso tu aan maanta la filayn oo aan weli dhicin haddii dadka lagu dhiirigeliyo qofka wax sameeya oo tallaabo laga qaadi waayo kuwaan waxba sameeyeen baa birta ku kacaya waxaan leenahay arrintaa waa in deg deg wax looga qabtaa xukuumadduna waa inay xilka ay leedahay ay gudataa raggaa dilalka atemptkaa ku kacay ee bareerkaana cid saamixi kartaa ma jiro daylo cid alla cid saamixi kartaa ma jiro qofku hadduu xaqiisa saamaxo xaqii ay ku lahayd xukuumadda iyo qaranku ku lahaa ayaa lagu xukumay waxaan jecel lahay weliba raggaa dilalka hadday tahay hubaal iyo hadday tahay qabiilaba xukuumadda rag ka mida loo aaninay oo ay sida iyagu sheegeen qoloyinkii dhibka loo geystay ay ku tuumayeen haddii aanay taasi jirin maxaa maxkamadda loo keeni lahay ha la caddeeyo ha la keeno wixii wixii jira ummadda ha loo caddeeyo dembigii ay galeenna hala mariyo xuquuqda muwaadiniintana ha looda ilaaliyo intaa intaasaan horeynaa saxaafadda madaxa badanna waa hay-ad qarankani uu ku dhisan yahay maantana halkaasoo gaadhsiisay halkaana maynaan gaadhin haddaanay saxaafaddu jirin waa in tixgelin gaara ay xukuumaddu siisaa xagga jugleynta iyo hanjabaadda iyo xadhigga iyo dilka lagula kacayo na weyn laga daaya okay takraarkaadana waxa weye madasha nimanka la ydhaha madasha ee saska laga qabo waxa weye waa xasan ciise waa maxamed xaashi waa raggii asaasay ee sar ilaahay naga weyne ciddihiisu u cunay si somalilan u xoreey dhibta ka gaadhay nimay ka gaadhay nin lamid yihiin mooye nin ka batsaday ma jiro waa xasan buure waa lamid ilaah baan lagu dhaariyey laydhaha ra'yigiina yeeli mayno oo ra'yi ka dhiiban maysaan dalkan oo idin qaabili mayno maxaq baa loogu leeyay dictatorkii maxamed siyaad bare weligii taamuusan hadday beelahooga soo kaxaysa lahaa nin waliba beel horgeli lahaa waa la qaabili lahaa laakiin markay qarannimo iskugu tegay inay idhahdeen na qaabila waa la diiday waa nasiib darro in dadkii dalkan tixgelinta ku lahaa ku la toogtayna loo soo qaban waayo ku ra'yi sheegana la yidhaahdo dhegaysan mayno wax ummadda qabata maaha wana nasiib daro aad iyo aad waanu cambaarayna waxaanu leenahay ha la qaabilo ha la tixgeliyo mudnaantii dalka ku leeyina ha la siiyo shalay kulli ixtiraam madaxweyneheenu wuxuu ahaa guddoomiyihii kulmiye xisbigii qaran la ohan jiray ururkii qaran la ohan jiray uru jira mu ahayn kayro sharci mu aha isagoo kayro sharci ah ayuu kulmiya la galay heshiis qoraala oo maxamed xaashi ka mid yahay ayuu la galay maxaa maanta uu diidayaa madaxweynuhu inuu qaabilo shalayba isagoo urur kayro sharci ah buu heshiis la galay uu la saxay markii doorashada la gelaya maanta muxuu u diidaya inuu qaabilo iyagoon urur ahayn oon sharciyaysayn oo meel alle meela ka diiwaangashayin aanu jirin oo xaaraan ay tahay in lala gala heshiis ayaa heshiis kulmiya la galay intuu heshiis la galay ayaa maantana waxay ka diidan yihiin ray naga qaatay shalayba wadiga isagoo sharci darraa heshiiska la gale ee dhegeyso dhegeyso madaxweyne ee ra'yigiisa waana muwaadin xaq u leh isla muwaadiniinta kale baa xaq ugu wada leeyahay aada iyo aad baanu cambaaraynaa in lagu amarku taagleeyo awoodii xukuumadda oo la yidhaahdo hebel baa jecela iyo hebel baa necela waxaanu jecel lahay in ummaddu u sinaato dadka mildahalana la ixtiraamo wixii qaranka waxu tarayana la qaato wixii qaranka waxu dhibayana laga hortago aad iyo aad baan uga xunahay waxaan leeyahay lasoo dhaweeyo dalka waxaan jecelnahay isku duubni iyo midnimo iyo walaalnimo mucaarad iyo muxaafid iyo cadaalad in lagu shaqeeyo sharciga iyo dhistoorka qarankuna inuu cid walba ka sarreeyo